asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijkan oo ah barnaamij kaasa halka aad naga dhagaysanaysaan waa raadiyaha soomaalida ee magaalada st cloud barnaamijkayaga maantana waxaanu ku soo qaadan doonaa waxyaale la xiriira isdhexgalka bulshada maadaama dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka maraykanka ay la u yimaadeen dad ay kala dhaqa yihiin barnaamijkayga maanta waxaa iigu marti ah kulane oo isagu ah nin cabdulaahi kulane oo isagu ah nin aqoon-yahana kana mid ah bulshada ku dhaqan magaalada st cloud ee gobolka minnesota cabdulaahi ayaan waxaanu ka wareysan doonaa bal isdhexgalka bulshada faa-iidooyinka iyo khasaaraha ku jirta marka ugu horeysa cabdulaahi barnaamijkan wadanka maraykankana aada looga isticmaalo isdhexgalka maxaad nooga sheegi kartaa marka ugu horeysa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu axmed waa mahadsan tahay walaalle barnaamijkan muhiimka ee aada igu marti qaaday waadna ku mahadsantihiin idaacaddan cusub ead ka furteen magaalada st cloud waxaan rajaynayaa ummaddu inay aada uga faaideysan doonto adiga iyo ragga kale ee barnaamijyada daadihin doono intaa kadib barnaamijkan isdhexgalka waa barnaamij u muhiim ah ummadda khaasatan ummadda soomaaliyeed aada ugu baahan tahay xilliga kan ay dagaaladu daashadeen inay ummaddu isdhex gasho oo dib isugu soo noqoto waa arin muhiima marka intaanan wax kalaba horta sheegin waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego conceptiga la yiraahdo waxa la yiraahdo isdhexgalka bulshada isdhexgalka bulshadu waa nidaam lagu ogolaanayo ummadda oo loogu sameynayo institutionno iyo hay-aad u sahla dadku inay ka qeyb qaataan nolosha siyaasadeed ee wadankooda midda dhaqaale midda bulsho ahaan iyo midda kale ee xuquuqda dadka soomaalida haddaad weydiisay barnaamijkana ma aha barnaamij sida sistamyada kale ee dowladaha kale ay sameeyaan socialistaha waa barnaamij ah ee ummaddu ay xor u tahay iyadu xor u tahay laakiin loo sheegayo faa-iidooyinka ku jira ummaddu inay ka qeyb qaadato dhismaha wadankooda isdhex galaan wax kala bartaan wax kala faa-iidaan haddii aan wax yar ka sheego axmed barnaamijkan wuxuu ku qotomaa afar rugni afar rugni buu ku qotomaa rugniga koobaad waxa weeye waa afar tiir buu ku rukumaa yuu ka kooban yahay muhiimadiisu afartaas tiirna waxay sahlayaan ummaddu inay isdhex gasho wax kala faa-ido wax kala gadato kala ganacsato kana qeyb qaadato barnaamijka ijtimaaciga ee ummadda iyo midka siyaasadeed labadaba
cabdulaahi haddii wadankan maraykanka waxaa ku nool dad aada u fara badan oo kala duwan dadkaasoo kala dhaqana dadkaasoo kala diini ah kala midab ah ummadayada soomaaliyeed waxaanu ku kornay mujtamac dadku ay isku siinji badanka yihiin isku dhaqan ay yihiin isku midab ay yihiin marka waa maxay waxyaalaha aad isleedahay dadka soomaalida inkastoo diinta islaamka ay aada u samayso dadka kala midabka ah iyo kala dhaqaalaha ah haddana waa maxay waxyaalahan oo dabadidood caqli wanaagsan iyo diinaha laga soo minguuriyey waa maxay waxyaalaha wanaagsan oo ummadda soomaalida faa'iide ahaan ugu jiro ka baran karaan bismi illahi raxmaan raxiim axmed waa runtaa anagu dad isku diina isku afa isku luuqada inkastoo qaar dadku ay ku ay dhahaan luuqadda maygu waa luuqad gaar ah laakiin qaarna ay dhahaan waa dialacti ma aha waa luuqad gaar ah ma aha dad isku diina isku dhaqana isku wadan ah baana waa xaqiiqa taas laakiin ummadaha kale waxaanu kala simannahay xagga ka qayb qaadashada siyaasadda dad gaar ah ayaad moodaa inay dominate gareeyaan oo political class la dhaho xagga dhaqaalahana waa lagu kala badan yahay xagga representationka iyo ka qayb qaadashada siyaasadda iyona waa lagu kala badan yahay xagga waxbarashadana waa lagu kala badan yahay marka in laysdhex galo ummaddaas diverse cultureka leh ee dhaqankooda kala duwan yahay xagga classka markii laga eego ama xagga dhaqaalaha laga eego ama xagga ijtimaaciga laga eego inay ka qeyb qaadato barnaamijkan isdhexgalka waa muhiim waxyaalaha muhiimka u ah waxaa ka mid a recognition in lays aqoonsado ummaddu aqoonsato ummadda kale ee wadanka la degan maalan gobol hadday dad wada degan yihiin kala duwan qaarna yar yihiin qaarna badan yihiin ama qaarna ay leadershipka for centuries lahaan jireen waqtiyo badan ay iyagu hogaanka ummadda u hayn jireen goboladaas qaarna aysan u hayn jirin ummaddii aan leadershipka aan ka qeyb qaadan jirin waxaa muhiim ah in la siiyo janis ay ku matalaan dadkooda ay kaga qayb qaataan barnaamijka siyaasadda ay kaga qayb qaataan midka dhaqaalaha ay ku noqdaan ummad productive ah oo ummadda kale kala qeyb ah ee horumarka goboladooda waxaa kaloo ka mid a barnaamijyada uu ku dhisan yahay barnaamijkan representation matalaad in la matalo cidna ma rabto inaan la matelin waxaa kaloo jira oo muhiim ah matalaaddu ay muhiim u tahay ma aha keliya annagu sida aanu soomaali hadda nahay qabiilka iyo kalaanka keliya maaha waxaa jira ummada oo demography kalaa jira waxaa ka mida dumarka waxaa ka mida culummada waxaa ka mida dhalinyarada waxaa ka mida dadka classka high classka waxaa ka mida dadka economic classka waxaa ka mida lower strara dadka hoos dhaqaalahooda hooseeya intaasoo dhan waxay qeyb ka yihiin bulshada intaasoo dhanna waxay leeyihiin dana gaara oo demografi ku kooban intaasba haddaysan helin dad matala oo danahooda matala qof ayagii ka baxsan oo noloshoodii aan la wadaagayna kana warqabin noloshooda matalaadiisu way ku adag tahay marka barnaamijkan isdhexgalku wuxuu qeyb dadka fahansiinaya oo muhiim ay u tahay in la ogaado faa'iidada ay leedahay ummadda kala duwan ama ha ahaato xagga heerka dhaqaalaha ama ha ahaato lab iyo dhadig ama ha ahaato dhalashada iyo xagga qabaa'ilka ama ha ahaato xirfadda aqooneed iyo shaqo ama ha ahaato nooc walba ay ahaan lahayd dhalinyaro ha ahaato in ay matalaad ku leeyihiin xagga siyaasadda
intaan ka gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal kaa weydiiyo arintan arrimaha ka hadashay haddii bulshadu ay weydo qaar ka mid a xuquuqda aad sheegtay oo ay dadku ay ka faa'iidaan haddii isdhexgal bulsho u yimaado sida waxbarashadaad ka hadashay dhaqaalahaad ka hadashay wadankan hadda la joogo maraykanka waxaa ka jira class oo ah dadka dhaqaalaha leh ee xagga guryaha waxaad moodaa xaafada ay degan yihiin dadka lacagtoodu hooseyso xaafada ay degan yihiin dadka lacagtoodu badan tahay iskuulaad waxbarasho ay aadaan dadka lacagta le caruurtooda iskuulaad maxaan ku rahdaa dowladdu dhistay oo aan dadkao dhan badana aadaan laakiin qofkii aan awoodin caruurtiisa inay brivate iskuul geystaan haddii ay bulshadu weydo wax ay ku simato maxaa dhici kara oo bulshadii qaar ka mid ah aqoon ahaan dhaqaale ahaan ama tan matalaadda ay dib u dhacdo oo ay weydo wax ka matala doorkii siyaasadeed ama bulsho waa su-aal fiican axmed wadankan waa run waa ka jira kalaaska waa ka jira heerka dhaqaalaha iyo wadanka uu ka jira iyo heerka siyaasadda labadaba laakiin wadankan waxyaalaha uu nooga duwan yahay waxaa ka mid ah wadankan qof walba hal cod uu leeyahay markii la yidhaahdo doorasho hal musqulna waa aadaa infact musqulna waa aadaa hal codna waa leeyahay waxaad cuntana waa cunaa marka ama hanti badan lahow ama dhaqaalo badan lahow markii ay booliska meesha looga codaynaya ay dadku yimaadaan isku mid baatiin marka dadku ay isku mid yihiin marka ummadda marka codkaaga adiga waxaad ku dooranaysaa alaabana way dhacdaa qof adiga ku matalahaya adiga constituencyga meesha aad degan tihiin qof matali kara oo adinka idinka mid oo garan kara noloshiina waxay ku dhisan tahay baahidiinna garan kara waxaad ku fiican tihiin garan kara waxaad u baahan tihiin garan kara laakiin haddii qof kale oo nolol kale ka yimid sida haddaba sheegtayba nolol kale ka yimid haya kalaasa oo aan weligeen meesha aan dadku kalaaska hoose ku nool yihiin aan arag si fiican uma matali kara waayo kama warqabo kama warqaba noloshoodii marka taas ay muhiim u tahay integrationka in ummadda lagu daro ay ka qeyb qaataan siyaasadda waxaan kuu sheegaya axmedow haddaysan ummaddu ka qeyb qaadan nidaamka siyaasiga ama ha ahaado midkan halkan maraykanka soomaalidu aysan ka qeyb qaadan ama ha ahaado midka wadanka jira ee loo daaya dadka political classka waxaa dhacaya annagana inay isku kaana diraan isku kaana bashaan ku baaba'shaan ayagoo danahooda gaarka iyo inay xukun ku qabsadaan ku raadsanaya annagii duruuftuna haysay ee shaqala-aantunna haysay ee dhaqaale xumaduna haysay ee waxbarasho xumaduna haysayna aanu kala kulanno dhibaatadii ay noqonno dadkii labadii dibi labadii dibi ee markay ishardiyaan cawsku meesha uu ku baaba-ahay aan ku noqono marka waxa waaye dadka political classkana oo hogaanka siyaasadeed ummadda u hayana waa inay ogaadaan ay ogolaadaan society-gan kale ama ha ahaadan dumar ama ha ahaadaan dhalinyaro ama ha ahaadaan culummada ama ha ahaadaan common man dadka caadigaaba ha ahaadaan in ay helaan dad ayaga danahooda u dooda oo matala haddaysan dhicin waxaa dhacahaya ummaddaas waxay ka haraysaa inteeda kale waxayna ku noqonaysaa culays inta kale waxaa dhacaysa inay waxbarashadii ka haraan waxaa dhacaysa inay dhaqaalihii ka haraan waxaa dhacaysa in caafimaad ahaan ay u liitaan waxay dhacaysa waad arkaysaa magaalooyinka iskurarnada badan iskuraran inay dhacdo taasna waxay dhibaato ku noqonaysaa wadanka oo idil marka ummadaasoo kale inay hesho representation nooc walbaba hala ahaatee matalaad xagga baarlamaanka sare oo aqalka wadanka ah ma aha keliya dadka siyaasiyiinta oo magaca leh reer walba inuu ku dabafaylo waxaa la rabaa dadka hoose ee yaqaana ee og dhibaatada haysata inay ka qayb qaataan oo u dirsadaan baarlamaanka kore midka istediyada midka localka midka city councilka bulshaduna inay si wada jira uga qayb qaadato xaqiiqada markaad u fariisatana axmedow isku dan baana annagoo dhan isku dan baan nahay laakiin waxa waaye political classka ayaa naga faa'iideysa oo na kala qaybiya intaadan ka bixin oo aan mawduuc kale aanan u gudbin xagga waxbarashada degaankan aan hadda aan degannahay ama gobolkan minnesota ah xagga dowladda iyo districtyada oo xagga waxbarashada waxay isku dayaan inay ardaydu isdhex gasho xaqiiqatanna waxaa ka jira barnaamijyo loogu talagalay isdhexgalka ardayda waxaan arkay ardayda maraykanka ama aan idhaahdo gobolka hadda minnesota iyo wadamada qaarkood meeshan hadda toronto oo kale canada way kala duwan tahay canada bulshada soomaalida iyo waxaad moodaa bulshooyinka kale inay aada isu dhexgaleen sababtoo tahay toronto kale diversityga ku badan oo dad ajanabiya oo meelo kale ka yimid baa badan ardayda soomaalida hadda magaaladan aanu joogno iyo isku iskuol way aadaan laakiin haddana waxbarashadii xaggeedii waxaad moodaa inuu division u dhexeeyo oo ardaygii ardaygii kale uusan wax kororsiya uusan ka faa'iideyn marka bal waxyar ma ka taaban kartaa arrimaha micnihii kala qaybsamida caruurta soomaalida ay kaqaybsankala ka qaybsan yihiin ardayda kale xataa madowga maaldhoweed minneapolis waxaa ka dhacday arrin foolxun oo ah saddex boqoloo caruura oo soomaaliya dad madooba inay dagaalameen iskuulkii gudihiis dugsigii sare arrimaha ka waran xagga waxbarashada oo ardaydu ay kala qaybsan tahay uusan ka jirin isdhexgal
barnaamijka haddii aan ka hadlo hadda districtigan iyo khaasatan maraykanka qaabka iskuuladooda u hagaagsan yahay iyo ka qayb qaadashada ummadda soomaaliyeed horta waa nagu adag tahay waxaanu nimid system kalaanu nimid xaqiiqada markaan ka hadalno waxaanu ka nimid soomaaliya waxaanu nimid halkan markaanu halkan nimidna waxaan ugu nimid system degsan marka annagii waa inaanu la qabsannaa systemkii degsanaa oon ka qayb qaadannaa waxaad og tahay axmedow hadda iskuullada iskuullaadka oo kale waxay leeyihiin board school board baa lahaa oo governing board oo hoggaan u ah school boardka waa la doortaa soomaaliduna halkan hadda way ku badan tahay oo ilaa toban kun baa lagu sheegaa marka danahoodii duruuftoodii si loo matalo waxa horta aan muhiimaha kusoo jeedin lahaa inay ka qayb qaataan doorashada oona u soo baxaan doorashada oo mid ayaga ka mida oo representationkan ka hadlaya mid ayagii ka mida ay u doortaan school boards kasta uga qayb qaato taas waa kow tan labaad ka qayb qaadashada ilmaha achievement gaabka oo ah ilmaheenina inay xagga gradeka hooseeyaan xagga kalena koreya xaqiiqada anigu macalimiin badan baan la kulmay iskuulkan waa involve gareeyey waxaana ka qayb qaataa parent in action project la yirahdo macalimiinta lagu tababaro baan waxaan ka ahay instructor oo facilitatorka ah oo aan baxshaa iskuulaadka ka baxshaa marka waxaad ogaanaysaa macalimiinteennu laftigooda ardadeennu waaridkooda ma involve gareeyaan ardada waxyaalaha laga cawda waxaa ka mid a iskuulka markii uu u yeero oo parentska waaridiinta u yeero in aysanba imaanba fadhiyada loogu talagalay ardaygiisa in lagala hadlo macalinka la hadlo lambarka koowaad lambarka labaad markii homework loo soo dhiibo inuusan guriga kaga caawin midda saddexaad in ardadooda iyo ilmahooda aada iskuulka aysan weydiin dhibaatada ka haysata xagga sistamkii iyo nidaamkii si ay baarent waaridku ay uga qeyb qaataan ardaygan sidii nidaamka iskuulka uula qabsan lahaa hadduu iskuulka nidaamkiisuna dhibaato ku yahayna uu uga qeyb qaadan laha u dhihi lahaa okay waxaana dhibaatay nagu yihin anala ka daayo laakiin waxa waaye haddii anagu aan ka fariisanno oo ummaddii aanan dhex gelin oo aanan ka qeyb qaadan nidaamkii oo nidaamkii aanan isku dayin wixii annaga dhibaato nagu aana inaan bedelno wixii faa'iida oo noo aanan ka faa'iidaysanno ee aan bannaanka ka fadhinno ardaygii waxbarashadiisana aanan qayb ka noqon haddaanu ummad nahay iyo haddaanu waarid nahay khaasatan haddee waa ka liidanayna xagga markii waxbarashada la yihahdo ardada kale midda kale isfahansiinta ummadaha kala duwan iskuul baa dan baa naga dhexaysa waddankan kala diiman waa nahay kala dhaqamo waa nahay laakiin dan baa naga dhexayso oo in aan qaab nidaamkaas waxbarasho aanu ka wada faa'iidaysana naga dhexayso nidaamkan waxbarashada nidaam diimeed ma aha oo waa nidaam secular oo diinta ka baxsan oo diin hadda laguma dhigo marka inaan nidaamkii qayb ka noqonno laftirkeenna waa inoo muhiim in aan ummaddii kale isfahanno ardadii in la isfahansiiyo waa muhiim infact xaqiiqada markan ka hadlo arrintii minneabolis ka dhacday ee ardadii madowga ahayd ee waddankan african americanka iyo soomaalida ay ku diriray meeshaas its unfortunate aad baan uga xuma waan ka xumahay waa mas-uuliyad ay iskuulku gabay waa mas-uuliyadda iskuul boorku ay gabeen waa mas-uuliyad ay waalidiintu gabeen aysan ilmahooda u sheegin inay ay respectgareeyaan oo xurmeeyaan oo ummadda kale oo ka duwan oo fasilada la fadhida ama iskuulka la dhigata
cabdulaahi waxaan u malaynayaa mawduuc dheer baan doonaynaa maanta inaanu ka hadalno laakiin arrin baa aad aan jecelahay inaan u taabto oo muhiima dadka soomaalida waa madow midabkayaga hase ahaatee xaqiiqatan soomaalinimada ayaa dadka badankii ayaanu isku tilmaamnaa waxaadna moodaa oo nasiib darra ah dadka madowga ah iyo dadka soomaalida ah inuu macaamilkooda uusan wanaagsanayn dadka qaarkood waxay yidhaahdaan aqoon daraa jirta oo adhoweed waxaa jirta laba nin oo rofesor ah oo joornaalka laga wareystay star tribune markay arrintani dhacday waxay yidhahdeen inkastoo dadkanu isku midab yihiin haddana laakiin dadkan isku dhaqan ma aha kala taariikhda weeye ma oran lahayd dadka soomaalida ah ee waddankan yimid inay u baahan yihiin inay bartaan taariikhdii qaas ahaan dadka madowga ahaa ee waddankan maraykan ku soo noolaa dhibaatooyinkay soo mareen say u soo micnihi halgameen xorriyadda dadka madowga haysto oo soomaalidu ay ka mid yihiin sida ay ugu soo dagaalameen dadka madowga ah se maxaan odhan karnaa adiga ahaan maadaama aa ka mid tahay bulshada dadka aqoon-yahanada ah lagu lagaga samayn karaa mucaamilaad inuu dhex maro ardayda madowga ah qaas ahaan iyo kuwa soomaalida ah waa su-aal fiican axmed waana su-aal muhiim noo ah annaga oo dhan maanta xorriyadda aan halkan ku wada hadlayna aniyo adigu aanu kaga qayb qaadanayna barnaamijkan waxa waddankan maraykanka waxaa keenay dadka madowga dagaalankaay u dagaalameen waad og tahay taariikh dheer bay leeyihiin oo addoonsi ah waxaad og tahay heerar bay soo gaartay waddankanu civil war buu ku gala ayaga daraaddood hala xoreeyo yaan la xorayn waad og tahay civil rights movementigii waad og tahay dadkanu dhibaatada ay soo mareen in africa laga soo shiibgareeyey waa walaalaheen waa dasku midab baan nahay in africa laga keenay wadankan la keenay dhibaatadii iyo utunadii ee arrintaas u geysatay baa hadda ad arkaysaa badankood inay dhaqaale ahaan wadankan uga hooseeyaan waxaana keenay waa gumaysi long term waqti dheer ku socday oo haystay wey xorriyadda maanta aan ku fadhiyan ayagaa u dagaalamay xanuunkeeda qaatay lagu garaacay waddooyinka u maray lagu xirxiray dhaqaalihii loo diiday waad og tahay in hadeertaan ay muuqato musqulaha qaarkood oo meelaha qaarkood markaad tagto musqushaana madow baa leh midaana cadaan baa leh halkan cadaan baa ka cuni kara halkaana madow baa ka cuni kara waxbarashada looma sinayn waad og tahay in segregation lagu sameeyey jim crow waad soo aragtay marka xorriyaddan iyo nidaamkan aan wax ku baranayno waa mid ayaga aan credit ku sinayno soomaalidana waxaan rabaa inay ogaato annagu midab ahaan walaalahan waa isleena waana isku mid baana xagga midabka waayo africa laga keenay haddana waxa waaye they o we o them a credit waxaanu waa inaanu creditkooda aanu siinaa ayagaa noo wadankan u diriray xorriyaddan halkan ku joognana ayagaa keenay aabbayaashood baa keenay dhibaatadan iyo waxaan haystana waa wax ka yimid waxyaalihii dhibaatada horey u haystay soomaalidu inay fahanto wey nambarka koowaad nambarka labaad annaga community ahaan ummaddeennan halkan degan st cloud waxaa nala haboon oo nala gudboon in aan aanu gaarno walaalin la hadalno u furno albaabadeenna soo dhaweyno isbaranno iskaalmaysanno markaanu halkaa nimid actually isku mid baan noqon wadankan markaa timaado waxaa dadka lagu annaga xaggeena soomaaliya markaa joognay annagu wax kalaanu isku kala tilmaanaa identity kalaanu kala yeelanaa war adigu yaa tahay ree waqooyi adigu yaa tahay ree koofur adigu yaa tahay ree hebel waa markii kor laga hadlo hoos markaan u degnana qabiil qabiil baan isku sheegnaa ma fahamtay laakiin halkan markaa timaado dadku maxaa lagu kala qaybshaa madow iyo cadaan madow iyo cadaan baa lagu kala qaybshaa Ee, markaad foom buuxinayso maxaa maxaa la leeyahay midabka ma latina tahay ma white baa tahay mise black baa tahay soo ma ha marka categorigan ku dhacayna wadankan waa lebalka actually waxaanu ku dhacaynaa inaanu madow nahay ummadda kalena saas inoo taqaanaa marka halkaa ka soo muuqda aniga cabdulaahi qofka caddaanka wuxuu i arkahayaa ee inaan nin madow ahay inaan nin madow ahay iima arkahayo inaan nin soomaaliya aan ahay marka inaanu isfahan abuurno annaga ummaddeennan leaderska ummadda ka ah waa muhiim
Een, barnaamijkii aanu maanta aanu rabnay een, ee, mawduuca ahaa i think mawduucani waa mawduuc aada u dheer ee ahaa cadaaladda bal haddaanu dib ugu noqonno waa maxay micnihii qaybta labaad oo aragtid inaad ka hadashid een, mawduucan maanta isdhexgalka bulshada ah Een, cabdow ee, axmedow afar waa aniga daayadka iri shan rugni buu bahalku leeyahay ee, mashruucan isdhexgalka Een, a- mid waxa waaye qaybinta een, resourceka eh, iyo opportunitieska resourceka dadka eh, ay xaq u leeyihiin maalan waxaa ka mid a een, in la qaybsho oo isku mid loo ahaado arrinta shaqa shaqaalaha shaqada in isku mid loo ahaado representationka in isku mid loo ahaado political representationka in lis- isku mid loo ahaado ee ka qayb qaadashada arrimaha caa'idiga iyo bulshada waa muhiim Eh, waxaa kaloo ka mid a een, horeyna waa aniga usoo sheegay eh, barnaamijkan kale ee representationka waa anigii kaloo soo sheegay haddii ilaa idinkeeda leeyahay ka qayb- eh, ka- eh, matalaada waa aniga representationka matalaada soo sheegay waa anigii soo sheegay is aqoonsi ummadda inaan kala duwanaha kala duwannahay inaan aqoonsanaa inay dumar jiraan inay rag jiraan inay dhallinyaro jirto inay cumlad culuma jirto inaan kala dana kala noqon karno laakiin qof walba uu matali karo qofka danihiisa wada waa soo sheegay waxaa kaloo intaasoo dhan dheer social justice muhiimadda ugu weyn ugu weyn integrationka waxa weeye in ummaddu ay hesho cadaalad bulsho cadaalad bulsho markii la helo waxaa ka baxaya system hal dhinac wax u xi- eexinhaya waxaa ka baxaya waxbarasho hal dhinac wax u eexinaysa waxaa ka baxaysa dhaqaale hal dhinac wax u eexinhaya waxay uman- noqonaysaa ummaddu inay level field noqoto oo isku meel orodka ka bilowdo isku meelna ku tagto marka muhiimadda eh, integrationka laga leeyahay waa social justice Een, waxaa kaloon kuu sheegayaa cabdow axmedow markaan hadda anagu aan soomaaliya aan tusaale kusoo qaato Een, markaad u fiirsato gobollada soomaaliyeed gobollada horumarku ka jiro waa gobollada gobollada kala duwanaanshaha leh waa gobollada laba qabiil iyo saddex qabiil iyo wax ka badan ay degan yihiin iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed haddaad aragto gobollada gobollada hal kalaan uu degan yahay horumar ma yeeshaan ma gaaro u fiirsaya ma gaaro Een, tusaale ahaan maxaa been laysaga sheegay tusaale ahaan magaalada muqdisho ee, waa magaalo diversity ee ummadii dhan baa isugu timaada Ee, waxaa la keenaa xirfado kala duwan aqoon kala duwan Ee, waxaa la- waxaa yimaada ee, waxbarasho kale dad kaloo waxba- waxbarasho kala duwan leh waxaa la- waxay waxay soo jiidataa dhaqaalaha Een, xagga ganacsiga ah xagga caafimaadka xagga waxbarashada waxaas oo dhan bay soo jiidataa waxay usoo jiidanaysana waxa waaye ninka ganacsadaha wuxuu rabaa meel uu dad badan oo kala duwan oo wax ka gata ama servicekiisa waxyaalahu qabanhaya ka kala faa'iidaysto inuu helo waxaa kaloo ila faa'iidaa oo ila faa'iidaa iskiilka iyo xirfadda dadka kala duwan annagu soomaali baana waa isdhaqaanaa Een, qaarkeen waxa waaye xoolo dhaqataana qaarkeen beeraley baanuna qaarneen muruqmaal baana guryahan dhisi naqaanaa alwaaxdana carpenter baan samayn naqaanaa qaarkeen waxaanu samaynaa baddaanu ka faa'iidaysanaa kalluunkaan kala soo baxnaa wax kale ma naqaano marka xirfadihii kala duwanaa waxay isugu imaanayaan waa run een, xirfadihii kala duwanaa waxay isugu imaanayaan meesha dadkaas kala duwan ay ay degan yihiin baad ka helaysaa baad ka helaysaa in fact magaalada dadka w- eh, w- magaalada weyn ee dad kala duwan yihiin waxaad ka helaysaa cuntada midda ugu qaalisan iyo midda ugu hooseysa marnaba ku qadimaysid shin kastood haysato meesha rugtaad wax ka helaysaa waxbarashana ka waayi maysid Een, een, magaalada muqdisho oo kale magaalada kismaayo oo kale een, magaalada gaalkacyo oo kale ee, magaalada beled weyn oo kale magaalada hargeysa inkastoo diversitygu aada ugu yaryahay laakiin awal waa ku badnaan jira diversitygu kala duwanaansho magaalooyinkaasoo dhan waxay leeyihiin kala duwanaansho ummad badan baa ka qayb qaadata oo wada degan oo ka qayb qaadata marka waxay ka fiican tahay magaalooyinka kale waxayna uga fiican tahay wax kale maaha waa ummaddaas kala duwan ee kala xirfadaha ee degan haddii marka la yidhaahdo okay u fiirsaya haddii magaalooyinka hal reera degan yahay hal reera degan yahay ay ay ay horumarkii ay ka dambeyso magaalooyinka reeraha kale kale wada degan yihiin miyayna tusaale u ahayn integrationku inuu muhiim u yahay inaan promote garayno oo hore u wadno oon idhaahno okay okay annaga keliya meeshan kuma koobnaanin waa inaan ummadda kalena noo yimaadaan oo ka qayb qaataan barnaamijkii ay ka qayb qaataan siyaasadeed midkii dhaqaale midkii waxbarasho iyo midkii xirfadeedba soo danteennu kuma jirto marka waxa weeye soomaalidu marka waa inay ogaadaan hadda waxaa nagu soo batay barnaamij ah xaqiiqada markii laga hadlo waxna lama qariyo idaacaddan waxa weye way furan tahay qof walba axmedo wadaad waxaanu ka hadlay wax runta haddaan runta laga hadlinna been baa qarsoon hadda waxaa nagu bilaabatay annaga reer hebel baa nahay halkaanan oodanayna annaguna reer hebel baa nahay halkaana oodanayna annagu reer hebel baa nahay halkaana oodanayna anagoo qolo gaara ku jeedin marka annagu reer hebel haddaan meel oodanno miyaynan miyaanan caqli lahayn oon fiirin karin kuwii horay u ootay oo halka magaalo keligoo degan inaysan horumar ka gaarin miyayna faa'iido noo ahayn inaan ummadda kala duwan aan intertangarayno oon soo dhoweyno oo ka qayb qaataan dhismaha magaalooyinkaas barnaamijka siyaasadda barnaamijka matalaadda barnaamijka dhaqaalaha suuq muhiim ah waxaad arki waxaan arki jiray anugu soomaaliyan joog jiro waxaan arki jiray meel xataa qofka guryaha dhisa injineerkaa laga keeno magaalo kale oo ayagii dadkii magaaladaas aysan samaysan karin waayo reerka meeshaa degan waxay leeyihin xirfad ka duwan xirfad ka duwan bay leeyihin oo beeraha maalan kasoo qaad beerahay dhaqdaan marka waxay u baahanayeen dadka xirfad ka duwan marka xirfad nooc walba leh yaad ka helaysaa magaalooyinka la kala degan yahay oo haddaan xagga aado weeye soomaaliya aan barnaamijka aanu xagga u qaadan intaadan ka gudbin xagga soomaaliya waxaan jeclahay su-aal inaan kaa weydiiyo intiisan dagaaladu ay dhicin ka hor anigu maxaan ka mid ah dadkii xamarka soo kac baxay waa runta waxaa laga yaabaa dadka xamar joogay qabyaaladu ma jirin inaadan aqoonin ardayga a iskuulka wada dhigataan qofka aa wada shaqaysaan qabiilka uu yahay hase ahaatee laakiin dagaalkii soomaaliya waxaa ka dhalamtay fidmooyin aada u fara badan fidmooyinkaas waa kuwa wadankii soomaaliya dadna kala qaybiyey oo dad qaxooti ka dhigay ummaddii soomaaliyeed kala baabi'iyey qaarkoodna ay kala qaybiyey oo tuulooyinka ku kala xirxiray dadka qaar baa hadda waxay ka digeen in soomaaliya sidii hore oo xamar halla wada aada ahayd lagu noqdo ay wanaagsan tahay degaan walba inuu u baahan yahay in lasoo dhiso marka sidee layskuu keenayaa labada fikir ah waxaan kugu waafaqsanahay magaalo walba oo soomaaliya tusaale ahaan gaalkacyaad u soo qaadatay ceeri gaab oo kale aanu soo qaadano kismaayo beledweyne magaalada la yidhaahdo afgooye oo kale muqdisho xamar magaalooyinka sideedaba magaalo magaalo noqota waa magaalo ay degan yihiin dad kala duwan oo kala qabaa'ilo ah taana waxaad keenayey dadkii oo dadka soomaalida iska xoololey bay ahaayeen magaalooyinka qaarkood waxaan u malaynaya waxayba ku dhismeen dad reer miyi ah oo say ugu soo degayeen magaaladii u weynaatay haddaba sidee xilligan hadda la jooga oo soomaalidii ay aada u kala qaybsan tahay loo soo celin karaa inay bulshadu is-aaminto ninkii xamar guriga ku lahaa uu korsooni gurigiisa ugu noqon karo ninkii xamar joogay kismaayo uu ugu noolaan karaa ee rabay ama gaalkacyo ama hargeysa aan dhiraahna inkastoo hargeysuu adda ay ka yara duwan tahay baan malaynayaa soomaali ahaan ayan u duwaneen laakiin political futureka aan la garanayn siday ku dambeyn doonto see bay kula tahay loo heli karaa in la soo celiyo is-aaminaanshihii bulshada soomaaliyeed ee ahayd in magaalada faa'iido ay ugu jirto in dadku wada dego laguna soo dhoweeyo dadka aan u dhalan degaanka ayna yeeshaan xuquuq la mid ah xuquuqda dadka degaanka iyo micnihii representationka matalaadda siyaasadeed iyo dhaqaale axmed waa mahadsan tahay waa su-aal aada u muhiima waa su-aal weyn oo waxyaalo badan ay soo gelayaan barnaamijkaad ka hadlayso waa barnaamij unitariga iyo federalismka laakiin waa barnaamij weyn oo u baahan maalin asagana inaan isugu soo noqono doodiisa oo aan ka hadlo ka hadalno horta federalism maxaa waaye unitary system maxaa waaye muxuu faa'iidaahu leeyahay muxuu khasaarahu leeyahay annagoo u fiirinayna sida uu yahay anigu kaan jecelahay iyo adu kaad jeceshahay iyo hebel ku jecelyahay aysan ahayn mid walba faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa qiyaasayno fiirin doona waan maalin kale inaan ka ballannaa waana muhiim laakiin asaga keligiis baa u baahan inaan waqti siin laakiin midka hadda aan ka hadlayo waa integrationka waa runta representationku waa u muhiim wuxuu muhiim u yahay wax la yidhaahdo caalamkan waad aragtay hadda maraykanka aan joogno dadka qaarkood waxay dhihi doonaan war maraykan buu ka hadlayaa ninkii oo soomaaliya maraykan see lagu abalaay garayn karaa waxa ka jira wel siday maraykanka markii la fiiriyo annaga dimuqraadiyadda xaggeeda ka waleba sababka aan kaga leenahay inaan kuu sheegaya annagu soomaaliya waxaan taagannahay ninowna nin wax ku qasbin ninowna nin kale wax ku qasbin qof walba xorriyadiisa laakiin waxaan fahmi la-nahay war ninow nin walba wax kale waxa ku qasbin ha ahaatee waa rune taas waa isku raacsannahe haddana midnimadii waddanka hala celsho ha la hayo representationkana hala noqdo mid nidaam saxa ama ha ahaado cod ha ahaado lagu kala qaado middan integrationkan ka hadlaya axmed waxa waaye aniga larasay waxaanu niri waxaanu qaadanay federal system wejis hadda oo dastuurka ku qoran inkastoo dastuurka uusan qeexin nidaamka oo survey miyaa lagu qaadahayaa marereer baa laisugu leexinahayaa maxay yahay xiriirka dowladda dhexe iyo iyo iyo iyo midda gobolka ka dhexayn kara maxay tahay awoodda midda gobolka maxay tahay awoodda midda federaalka dowladda dhexe resourceka see loo qeybsanahaya matalaadu see u dhacaysaa waxyaalo badan baa u baahan in la falanqeeyo oo hadda baarlamaanka lagaga fadhiyaa inuu act of parliament ka soo saaro barnaamijkan federalism systemka soo inaan fahno waay hadda magac ahaan buu u yaalaa laakiin magac saddex laba gobol iyo wax ka badan baa isugu qorhayaa inay ay noqon karaan laakiin waa labadee gobol iyo ka badankee ma reer baan isku raacaynaa mise iskuma raacayno ma istaraatiijiyad baan isku raacaynaa maxaanu isku raacaynaa iga qor hadal haddii federal system uu dhasho hadalka maanta iga qor on the record ha ahaado haddii federal system uu noqdo qolana ay isu keensato dad kala duwan ay isku raacdo qolana ay isku raacdo reer waxaa horumarka xaggiisa mar walba u aadi doonaa waadna ogaan doontahay qolada isku raacda ummadaha kala duwan
okay hal su-aala ayaan kaa weydiiye taa taa haddaanu intaa ku dhaafno xagga soomaaliya waa maxay faa'iide darrooyinka ka yimaada sidaasoo kale isdhexgalka bulshada qaas ahaan marka la isu keeno bulsho aada u kala dhaqan duwan ama bulsho maxaan ku rahdaa fikirkooda kala duwan yihiin tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaato waddamadan hadda aan joogno maraykanku ama hadda gobolkan aanu ku noolnahay dadka caddaanka ah iyo dadka madowga ah waxaa laga yaabaa inay aada u kala qeybsan yihiin isku iskuul waa la aadaa isku meel waa laga shaqeeyaa laakiin bulsho ahaan dadku way kala qeybsan yihiin canada ama toronto magaalada la yidhaahdo waxaan ku arkay bulsho isdhexgal qaas ahaan xagga iskuulaadka maadaama uu diversitigu ka badaya taa waxay keentay in aad aragtid mararka qaarkood qof soomaaliya oo labaatan iyo xoogaa jira oo waalidkii la nool oo aanan aqoon luuqaddii soomaaliga ama waxyaalo badan kala fikira marka khasaaro ma ma mujtamaca ma uga iman karaa xagga dhaqanka isbedelka ama diinta haddii uu qofku uu dhex galo bulsho aan la dhaqanahayn xataa soomaaliya waxaa jirtay dowladdii markii gurmadka ardaydii la oran jiray koonfur laga qaadi jiray waqooyi la geyn jiray ka waqooyi koonfur laga qaadi jiray faa'iide iyo faa'iide darraba way keentay sidaasoo kale ciidamada beddelkoodii iyo nimanka maamulka iyo saraakiisha markaa inta ka qaadid oo aa gobol kala geysid waxaa laga yaaba bulshadii gobolku ugu tegay inuu si xun ula dhaqmo faa'iide darra ma keeni kartaa isdhexgalka bulshada maxaase qofka tababar ahaan loo siin karaa inuu fahmo dadka dhaqankooda inta aan loo geyn bulshada
axmed waa waa wa wa waa muhiim laakiin intaadan khasaarada aanan gelin horta faa'iidada aan sheego dadka khasaaradii aan noo hormarin
laakiin de soomaaliya hadda tusaale ahaan khasaarada ugu weyn waxaa keensaday dadka aan u dhalan oo degaan ayaan lahayn la geeyey however Waa- waa- labadaba waa sheegahaya see okay, horta isdhexgalku wuxuu yareeyaa eh, wuxuu yareeyaa xaqada markii laga hadlo in- in- in- in faqriga wax la yidhaahdo bcause qofka haddii eh, oo loo ogolaado inuu si xor ah uga qayb qaato bulshadiisii oo uu xaq u yeesho inuu wax matalo asaga la matalo ka qayb qaato nidaamyadii kala jiray institutionskii sida midka waxbarashada iyo midka eh, caafimaadka iyo midka dowliga ah oo civiga ah iyo midka deegaanka iyo midka caayriga iyo midka dhaqaalaha intaba uu ka qayb qaato waxay ablifti karaynaysaa ummadda hoose oo ay kasoo qaadaysaa eh, faqrigii oo ay kor keenaysaa ta labaad waxay baabi'isaa markuu qofku matalahayo eh, dad hooseeya waxay baabi'isaa dadkaas sharciyo kulliid aynan la soo saarin waad ogtahay wadankan eh, hadda ma- magaaladenan eh, st cloud eh, ninkii laga naga matali jiray oo hore naga matali jiray Eh, waa kii mar isku dayay in uu uu eh, legislation sharci ka soo saaro xa- eh, xarimaya een, xijaabka een, in in gabdhuhu ay saartaan xijaabka marka sawirka ay dhiiga ay qaadanayaan Eh, waa tii wa- da- da- een, soomaalidu ay aada u soo baxday ummadda kale aada u soo baxday waa tii laga diiday waa kii u socon waaye laakiin haddaanu aanu ka qayb qaadan nidaamkaasoo kale sharciyadaasoo kale waa nagu fulayaan oo haddana ka qayb qaadan nidaamkii siyaasadeed marka danahaaga dadkaaga inaad ka difaacato siyaasadda oo wax adiga liddi kugu ah aan laga meelmarin oo liddi ku ah waxbarashadaada dhaqaalahaaga caafimaadkaaga xorriyadaada shaqo iyo midaada b- caaili ah inaad inaadan dhibaato aadan kala kulmin Eh, ummaddu inay ka qayb qaataan Eh, inay dumarka iyo dadka oo vulnerable-ka hooseeya la empower gareeyo ka qayb qaataan nidaamka siyaasadda inuu ogaado qofku inuu nidaamkii dowliga ahaa iyo nidaamkii caa'iliga ahaa iyo midkii bulshadeedba uu qayb ka yahay oo uu go-aankeeda wax ka gaaro oo codayo soo baxo taasoo faa'iidooyinkeeda Eh, inay ummaddu isdhex gasho oo ay yarayso eh, dagaalada iyo khilaafaadka sida dagaaladii hadda aad sheegayso oo kale inay yarayso waayo markii ummaddu ay ties leedahay wax social ties ay jiraan oo ummaddu isdhex gasho waxaa dhalanaya inay yaraato nidaamkii w- cuqdadii dadku isu qabeen cuqdadii markay yaraatana waxaa dhalanaysa in ay dadku isfahan ka dhashaan Een, midda khasaarooyinka markaan usoo galo taas faa'iidooyinkan ka baxo waa run eh, wadankan waxaa isugu yimid dad kala diima ah oo kala dhaqan ah oo kala aqoon ah oo kala dhaqaala ah Een, sidaas oo ay tahay waxaa qolo walba haysataa ee diinteedii principalskeedu way ku dhigantahay laakiin haddana waxaa naga dhexeeya wax kalaa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya iskuulkii waxaa naga dhexeeya meesha caafimaadka waxaa naga dhexeeya matalaadii waxaa naga dhexeysa dowladdii waxaa naga dhexeeya waddadii waxaa naga dhexeeya dhaqaalihii kulli waa naga dhexeeya laakiin maxaan kula duwannahay diimaheenni valueskii moralkii wixii baanu kala duwannahay waxaanu kala duwannahay luuqadii luuqadii baanu ku dheg- baanu ku kala duwannahay Eh, inkastoo aan luqadda af ingiriisiga isugu imaano marka waxaa la rabaa qofka soomaaliga inay u kala gedisan tahay waxyaalaha uu ku dhegan yahay inuu ku dheganaado oo haysto diintiisa uusan ka fogaan dhaqankiisa uu ku dheganaado haddana sidaas ay dhaqankiisa inta fiican uu ku dheganaado Een, een, luuqaddana aan la lumin ogaada waxbaan idin sheegay soomaalidan hadda magaaladan st cloud degan dhallinyaradii waxaan ku arkay een, een, af ingiriisigana waa lumay af soomaaligana waa lumay labadiiba marka wuxuu isugu kaadarayaa dhowr xabo oo af ingiriisi iyo dhowr xabo oo sawaaxiliga sidan kenya markaan soo maray soomaalidu joogtay qaarkood ay af sawaaxiliga iyo af ingiriisiga isugu kaadari jireen oo jacbur isugu samayn jireen marka luqadda soomaaliga in la barto waa muhiim in ilmaha lagu tarbiyeeyo waa muhiim laakiin haddana luuqadda kale waa in la barta soomaaliya eh, baa haddaan haddaad rajo ka qabtid inaad ku noqotid luuqadaada waa inaadan sii dayn waa inaadan sii dayn waayo eh, mida kale qofku wuxuu quality ku leeyahay oo hadda ummadda kale ankee ay ku tixgelinaysaa oo respect ku siinaysaa markaa tahay qof dhaqankiisa diintiisa iyo luuqadiisa ku dhegan laakiin dhaqamada kale iyo haddii kale waxbarashada kale inta ummadaha kale ku fiican yihiinna ka qaata qof fiican baa noqonaysaa marka ilmaha iyo dadka dhallinyarada waa in loo sheegaa principalskooda inay ku dheganaadaan ay haystaan laakiin ee, ee, ayna ka qaataan inta wanaagsan ummadaha kale
aad baan u gartay een, hadalkaas inaad bulshada aad dadbala nooshahay aad ka qaadatid Een, waxa wanaagsan een, xaqiiqatanna waxaad moodaa wadankan aan hadda ku noolnahay waxyaalaha ugu wanaagsan uu ku dhisan yahay ayaa waxay ka mid tahay inuu qof walba waxa uu ku wanaagsan yahay ay bulshada inteeda kale ama xag dowlad ahaan ama xag aqoon ama waxbarasho dadku ay uga faa'iidaystaan Een, haddii een, xagga waxaad markii hore aad ka dhawaajishay shaqooyinka in faa'iidooyinka bulshada isdhexgalkeedu uu ka mid yahay xagga shaqooyinka fursada shaqooyin ee inay furto bal taa wax ma nooga sheegi kartaa faa'iidooyinka xagga macnihii shaqooyinka bismillahi raxmaan raxiim taas waa muhiim cabdu integrationku waxaa muhiim u yahay qofka inuu shaqo helo ummadda inay shaqo hesho waxayna muhiim ugu tahay dadka wax shaqaaleeya haddii aad ummadda dhex gasho oo dhaqankaaga barto oo ay ku bartaan ay kugu ahaadaan dad wanaagsan ay ku arkaan inay accesska shaqada ku leedahay ay hagaagto haddii aad representation ku leedahay oo lagu matalo in qof kuu dooda in ay ummaddu u helo equal opportunity inay u helaan xagga shaqada oo shaqada ay u helaan fursado isku mid ah oo haddii lagu matalo ummadda lagaa matalo waxay kaloo samaysaa markii ummaddu ay ka qayb ka wada qayb qaadato barnaamijka shaqada inay samayso economic opportunities ay u samayso economic opportunities in terms of ummaddii markay wada shaqayso dowladdii canshuur baa soo gelaysa qofkii wuxuu kuraysanayaa guryo iskuolku iska bixinaya spending wax la yirahdo sameynaya marka economic stimulation wax la yirahdaa ka dhasha ayadan integrationka marka waa muhiim in matalaada xagga siyaasadda xagga bulshada iyo xagga communitygaba aanu ka qayb qaadano si aanu productive community aan u noqono oon shaqadan aan access ugu helno aanan nala ku jawrfalin xagga shaqada magaalada iyo areada aan ku noolnahay xataa dee barnaamijkana soomaaliya laftigeeda oo ku abalay garaysmaya oo haddii ummaddu qolo walba hesho iyo qof walba iyo demografic walba iyo nooc walbaba ay helaan dad matala waxay ilaalinayaan danahooda xagga shaqada helitaanka shaqada
arintaa shaqooyinka haddaan wax kaa weydiiyo waxaan hadda ka horan muddo aan ka shaqeeyey xafiiska workforcega ee loo yaqaano ahna meelaha ay dadku shaqooyinka u tagaan oo ka raadsadaan ka caawiya ka caawiya xataa leh barnaamijyo oo developmentiga xagga ganacsiga oo kale hormariya tababara siiya shaqaalaha xilliga unemploymentiga lacagta qofka shaqaalaha micnihii laga caawiyo waxbarasho loo diro maadaama aan arinta xagga shaqooyinka aanu ka hadlayno marbaan waxaan aada isu weydiiyey hadda ka hor dadka soomaalida ee qaxootiga ah dad baa waxay isweydiin jireen waay maraykanka la idiin geynayaa laakiin anigu waxyaalaha aan ogaaday waxaanba ogaaday in ay dadka maraykanka waxyaalaha ay fiirsadaan ay ka mid tahay dhaqaalaha qaas ahaan sidii ay u heli lahaayeen shaqaalo jaban oo markaa dhaqaalahoodana uu horukac u samayn lahaa taasina ay tahay fahan ay fahmeen faa'iidada uu leeyahay qofka bini aadanka ah kana faa'iidaystaan xooggiisa waxaad ogtahay hadda gobolkan haddaan joogno shaqaalo badan oo ayan ka shaqayn dad kale ayaa waxaa ka shaqeeya soomaalida kambaniyada hilibka oo kale kuwa digaaga oo hadda aada ugu badan yihiin dadka soomaalida ah kana faa'iidaysteen minnesotana ay tiraahdo dadka soomaalida ee shaqooyinka noocaas oo kale ah aad baan aad bay uga faa'iidaysteen haddaad tirahdid soomaaliya waa lagu ablay garayn karaa waxaa jiray dadka soomaalida waa wada shaqo la-aan sidee loo abuuri karaa in ay dadka soomaalida ay gartaan caqliga dadka kale ay gartaan oo ah inay ka faa'iidaystaan dadkooda xoogooda inta ay dili lahaayeen ama ay cayri lahayen magaalada ka cayri lahayeenba axmed waa mahadsan tahay barnaamijkan la yidhaahdo social integrationka ama isfahansiinta iyo isdhexgalka ummadda waxaa qeyb ka ah in uu yareeyo barnaamijkaas oo abuuro fursado shaqo dadku u abuuro example waxaa ka mid a tusaale ahaan hadda waxaan la yaabayay axmed runta haddaan kuu sheego maalin walba t v-yadan fiirsanaa soomaaliga waad ogta aniga adiga universal iyo s n t v iyo kulligood waan fiirsanaa anoon eed ka gelin midna laakiin waxa waaye waxaad ogaataa markay ummaddii diaasbarada noqonaysa specially ummaddan ka tagaysa yurub inay geynayso meeshii hoteello shaqada keliya source keliya ay geynayaan waa hoteello haddee hoteellada dee shaqo badanna ma abuuraan waxna ma dhoofiyo ummadana waad og tahay wadanka wuxuu dhaqaalihiisa kusoo kobca waa g d p-ga g d p-gana waxa waaye waa kala jaridda markay ummadda wadanku wuxuu dhoofiye iyo wuxuu soo degsado marka wadanku wuxuu dhoofiya baana dhaqaalihiisa ku kobcaa markii production wadanku inta leeyahay wax abuuro oo diro dibadda u diro oo dibadda u beecgeeyo markaasuu wadanka dhaqaalihiisa kobcaa wuxuuna u kabcaya waxaa ka mid ah dadkii productionkii aad diraysay wuxuu keenayaa ummad ka shaqaysa inuu hesho markaad production uu ka jiro ummaddii ka shaqaysay markaad alaabtii dirtana waxaad la soo noqonaysaa karency lacag baad la soo noqonaysaa alaabna waad gudbinaysaa moogsoonta laakiin dhanka kale markaad wax ka keento matalan aad- aad dibadda wax ka keento oo dibadda wax ka soo waarido oo wadankii keento wadanka lacagtiisa waad geynaysaa waad qaadaysaa wadan kale aad geynaysaa maxaad su keenaysaa waxaad keenaysaa ama dhagax ama mutuleel ama waxa la cuno wixii la cunayna berri subax waa la xaaraya waa la saxaroonaya waa xaqiiqa Eh, annagoon ka xishoonayn runta sheegayn marka wadanka dhaqaalihiisina lacagtina waad dhoofinaysaa waxaad keenaysana waa wax wadankii la- asagii dhaf gudihiisa laga abuuri karo marka barnaamijyada ah, waad aragtay hadda maraykanka dadka ka noqda anigu waxaan ku kalsoonay dadka maraykanka ka noqda inay wadanka aad wax uga qaban karaan eh, comparing dadka yurub ka noqonaya inkastoo dee habay ugu jirto haddii rabto bias laakiin waxa waaye eh, waxaan arkayaa meesha uu ka geynayo hotel uu dhisayo toban milyana oo ama fifteen million dollars ama five million dollars five star hotel even though loo baahan yahay some of them laakiin haddana waxa waaye inuu dhiso warshado afar warshadood shan warshadood warshada ka saacadaysa adduunka la leeyahay, saliidda ee, midda samaysa saliidda midda samaysa cananaaska ee, boorar garaysa midda caanaha dhoofisa ee, midda ee, bacaha samaysa ee, midda samaysa kalluunka gasacadayso dirta ee, midda hilibka lagu qalo hilibka dhoofisa midda digaaga midan oo kale hadda aanu halkaan ku hayno oo kale ee, in dadka shaqo loo abuuro dadku shaqaystaan adiguna wadankii aad dhaqaale keentid oo wadankii aad u samaysay venue iyo wada aad u furto wax ku dhoofiyo dhaqaalena kusoo galo wadadkuna sustain gareeyo marka waxaa ummadda soomaalida marka inay iskugu biiraan labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar wadankii warshada geeyaan dhallinyaradan dagaalaysa oo dagaalkii faraha kaga gubatay ee qoriga ee wax ka raadiyey ee in shaqada loo abuuro ayaguna familidooda ku noolaadaan ee wadankuna dhaqaalihiis ku kobco adiguna aad faa'iido ka hesho ayaan anigu dhiiri gelinayaa intii dadku ay hoteella ku bartami lahaayeen Ee, cabdulaahi waagan aan kuu sheegay xafiiska aan ka shaqayn jiray waxaa jiray dadkan hadda la yidhaahdo ee, dadka shaqaalaha tababara ama la shaqeeya aan way waraystaan dadka ama dadka ganacsiga way waraystaan qofka markaa ay ogaadaan waxa uu ku wanaagsan yahay ayay qofka markaa ay la raadiyaan waxa uu rabo dhibaatada ugu weyn hadda soomaaliya ka jirta anigu waxaan u qaadanaya dadkii aqoon fikir ka duwan fikirkii ma laha adaa inta ka tegey hotel baa dhisatay wuxuu leeyahay ninkii cabdulaahi ahaa hotel buu dhistay hotelka waa u kala kacay adigana hotel dhiso laakiin ma jiro xarumo ay dadka tagaan oo dadka siiya talooyin Ee, tusaale ahaan waxyaalaha hadda soomaalidu ay ka faa'iideysan karto dadka hore looga faa'iideysto waxaa ka mid ah waad ogtahay kabaha ugu fiican talyaaniga samayn jiray haraggana meelaha ugu weyn uu ka qaadan jiray waxaa ka mid ahayd soomaaliya Een, xooluhuna waa ku badan yihin ma jirto dad soomaaliya dadka qab- oo la yidhahdo reer baraawaha oo ah dad wax soo saar leh ayaa ka mid ahaa dadkii kabaha iyo hargaha boorsooyinka iyo waxyaalaha noocaas samayn jiray Een, eh, sidoo kale soomaaliya mooskeedii waa kan hadda talyaanigu uu dib le ugu soo noqonayo le mooskaygii waa rabaa aan haddaad fiiriso dadka soomaalida ee dhaqaalaha leh ee ha- dhaqaala haysta ee wadankii dib ku noqonaya waxaa jira dhul aanan lahayn dhagax wanaagsan leh oo laakiin dadkii ayaan aqoon u lahayn dhul waxaa jira shidaal leh sida aad sheegtayba dhul waxaa jira kalluunka ku wanaagsan waa maxay waana sida aad sheegtay een, wadanka dhaqaalihiisa waxyaalaha kabo waxaa ka mid ah waxa uu dhoofiyo ee maaha waxa uu soo dejiyo soomaaliyana waxa dukaamada yaalla oo dhan waa wax la soo dhoofiyo xataa kabihii baraawaha ahaa iyo macawisihii aliindiga ahaa iyo maryihii waxaad moodaa xataa inay meesha ka baxeen waa maxay waxyaalaha aad isleedahay dadku shaqooyin way ku abuuri karaan een, oo way ka ganacsan karaan shaqaalana way ku shaqaalaysan karaan ayagana faa'iide hadday dhoofiyaan wadanka iyo isaga waa ka heli karaan maxaa ka mid ah Een, axmedow waxyaalaha ugu badan oo inaan fahno u baahan wax la yidhahdo human capital Eh, in resourceka ugu badan ee wadan uu leeyahay ay dadka yihiin dadka laftirkooda aysan ahayn beer aysan ahayn shidaal oo aysan ahayn macdanta dhulka laga qodo ay tahay waxyaalaha resource number one uu wadanku leeyahay waa human capital wadankan waxaa la rabaa in hataa gobolada inay siyaasad ay ku wajahaan ay leeyihiin dadka loo tababaro xirfado ay ku shaqaystaan oo kaga shaqaystaan xaggii productionka wax soo saarka Een, marka anaga conceptiga nagu jiraa waxay tahay hadda meelaha soomaalida ku sheekaysatay markaan tagtid iyo meelaha kale iyo adin adigu baas ogna waxaad arkaysaa ummaddu inay aragto okay gobolkeenu wuxuu leeyahay waxaasaa ka soo baxa waxaasaa ka soo baxa Een, okay runtaa idiin sheegaya Een, dowladaha waxyaalahay ku taajiraan nambarka koowaad ma aha dowladdu intay jirto sano ma aha dhaqaalaha dhulkeeda uu leeyahay oo resourceka wadanka gudihiisa ku jira ma aha Mhm.
ma aha wadanku intuu la egyahay weyninka ma aha badida wadanka intuu la egyahay intaasoo dhan midna ma inaysan ahayn tusaale mid walba kugu soo qaadanaya wadamada adduunka ugu waaweyn waxaa ka mid ah egypt ugu dowladnimo aasaaskeeda etoobiya iyo greeg dhaqaale ahaan axmedo waa is ogna Mm.
meeshay ku jiraan maanta etoobiya iyo egypt waa ogna meeshay ku jirto greegana waad ogtahay eh, shaqaalihii inay suuqa isku eryanayeen waa run marka waxaad iga qortaa halkaa iga dhig in wadanka intuu sano oo wadan ahaan iyo dowlad ahaan u jiray in aysan keenin wadanka dhaqaalihiisa ma keento Mm.
nambarka labaad ma keeno wadanka intuu la egyahay wadanka la yidhaahdo eh, eh, eh, eh, denmark um, norway ah, denmark ya denmark iyo switzerland waa wadamada switzerland haba aan usii batay waa wadamada chocolatka ugu badan wadankoodana waa yaryahay chocolate badan bay soo saaraan caanahay keensadaan alaabta raw materialkay soo dhoofiyaan caanahay saa u supply gareeyaan yurub baalkii chocolatka yurub oo dhan ku supply gareeyaan warshaday u samaysteen adiga adoo caanahaaga la ordayaad keenaysaa chocolate iyo waxbay ka samaynayaan raw materialka intay soo qaataan chocolate waxay ka samaynayaan dib baa lagugu soo diraya adoo chocolate ah adduunka oo dhan bay kala geynayaan kana qiimo badan Kana- markii hore ee, oo isan bislayn ha Hagaas.
kana qiimo badan waa la process gareeyey dad baa ka shaqeeyo shaqaala lacag ku qaatay waa la process gareeyey waa la waa la waa la xirxiray waa la dhoofiyey wadankiina dhaqaala kusoo gashay dadka waa ka shaqaysteen dhoofintiisina wadanka g d p-giisina waa ku bato Een, wadanka jaban la yidhaahdo ee, beera ma ah dhulku beera qasab ma ah okay waxaa ku ogaanaysaa dhulku inuusan macdantiisu aysan qasab ahayn inuu wadanku taajiro oo dhaqaala yeesho wadanka jaban la yidhaahdo kale wadanka jaban la yidhaahdo 80 percent waa buuro Een, soomaalidu haddaysan aqoon jabaan baa waxaan soo saaray ee, jabaan baa waxaan soo saaray jabaan baa waxaan soo saaray meel kasta waad aragtay oo dee electronic oo dhan jabaan baa ku qoran inta badan ha ahaatee ma ognahay jabaan 80 percent inuu buura yahayba gebigiisba cuntana ma waayaan waana wadamada ugu taajirsan gdpga g eight ku jira g eight ku jira oo wadamada ugu dhaqaala badan ee adduunka ku jira haddana waxa waaye waa wadankaas boqolkiiba siddeetan buuraha ah maxay sameeyaan waxay soo dhoofiyaan alaabta cayrin dadkooda waxay u bisil yihiin alaabta cayrin bay keenaan warshaday samaysteen way process gareeyaan dib bay u dhoofiyaan adduunka meelaad ka arkayn jaban made in jaban made in jaban oo electroniga ma arkaysa axmed maya including this country wadankan maraykanka markii lagu daro marka way suuq geeyaan dowladda yaraanteeda oo oo dhow ma aha Ee, d- dowladda qadiimina ma aha yaraanna ma aha masalan hadda new zealand oo kale iyo australia oo kale waa wadamo dhow weeye Ee, d- wadan ahaan markay noqdeen haddana waxa waaye waa wadamada dhaqaalahooda sarreeyo marka waa inaan ogaanaa all of this country kuwa fail garoobay oo hooseeya iyo kuwa dhaqaalahooda kobcayba waxay ku xiran tahay attitude-ka iyo qaabka ummaddu ay shaqada u wajahdo iyo human capitalka ummaddu hadday tahay ummad shaqaale u diyaarsan iyo dadka businesska ah oo warshado u sameeya dadka oo u fakera wadankooda siduu shaqo uga heli lahaa u abuuri lahaa shaqo waad aragtay wadankan maraykanka hadda magaaladan aan joogna axmed waad ogtahay Een- een markuu yidhahdo qofku intaason shaqaa baan abuurhaya warshad baan sameynhayaa waad aragtay loon baa la siiya deyn baa la siiya dhul bilaashaha la siiyaa canshuurtaa loo dhaafaa waxaasoo dhan loo sameeya waay because dadka baa ka shaqaynaya hadda kambani baa la dhisaya laba boqol oo qof buu qaadanaya inuu laba boqol oo qof qaadanaya daraaddeed yaa dhulna lagu siiyey daynna lagu siiyey marka een- een- een- marka markuu shaqadaa abuuro dhaqaalihii magaaladu say uga qayb qaadanaysaa dad baa shaqaynaya guryahay kiraysanayaan waxbay gadanayaan si kalaa dowladdu canshuurta uga helayso oo dhaqaalihii usoo usoo ceshanaysa marka dadka ganacsatadana waa inay hirgeliyaan barnaamijyada warshadaha yaryar ah oo labalaba boqol saddex boqol afar afar boqol milyan milyanka ah la hirgeliyaa dadkan ay u tababaraan sidii warshadahaas uga shaqaysan lahaayeen ma aha ma aha dhulka ma aha dhaqaalaha ma aha dowlad la-aanta waxa waaye waa attitude-ka ummadda ummadda in la wacyigeliyo eh, shaqadana loo diyaarsho hal hal eh, su-aala een, waxaa tiri een, waxaa ugu qiimaha badan waa bulshada ama dadka een, maalgelinta lagu sameeyo Ah, I agree wadankan hadda aanu joogno waxaa jira barnaamijyo fara badan oo loo sameeyo dadka jecel inay tusaale ahaan wax bartaan Eh, jaamacadaha wadankan badankood waxaa laga bixiyaa lacagta qofka dhaqaaluhu helaa guryo waxaa jira la dejiyo qofku markuu waxbarashada ku jiro si qofkaas markuu noqdo eh, aqoon-yahan uu mujtamaca dib u anfaco hadda madaxweynaha wadanka obama waxyaalaha uu aad rabo inuu wax uga qabto waxaa weeye in dadka dib iskuulaad ay u galaan tacliin dheeraad ay soo qaataan si ay u bartaan ama ay u abuuraan shaqooyin ama xirfado aan adduunka hadda laga isticmaalin ama technologically ay aad aqoontooda u kordhiyaan bulshada soomaalida ah aqoonta kuma fiicna waxbarashadana kuma wanaagsana wadanka soomaaliya la yidhaahdana intii dagaaladii degaanada qaarkood marka laga reebo aad bay dadkii waxbarashadii dib uga dhaceen dibadaha kuwa joogana dadka waxma bartaan sidee dadka soomaalida ay loo soo saari karaa marka mujtamac waxtar leh oo aqoon leh hadda waxyaalaha dadka magaaladeyda waxaa arkaysa qofka soomaaliga waa shaqo raadiye marka la weydiiyo qofka waa dhowr iyo labaatan jir maxaa rabtaa wuxuu ku leeyahay labor job oo waxaan rabaa ama assembly qofkii wax farsama ma yaqaano alxanka ma yaqaano sida looga shaqeeya tuubooyinka ama waxaan balambarka leeyaha ma yaqaano korontadii ma yaqaano dhismihii qofkii ma yaqaano wax u yaqaano qofkii ma leh wuxuu wataa keliya xoog see marka dadka soomaalida dhibaatada marka meel walba ka haysata aqoon loo samayn karaa mujtamaca soomaaliyeed oo aqoona xaqiiqatan waxaan u malaynaya wadankayaga haddii dadka aqoon ay lahaan lahaayeen qoriskama qaateenoo ma burburiyeen wax walba see marka dadka soomaalida aqoontooda loo dhisi karaa looguna dhiirin gelin karaa waxbarashada axmedo waxaa muhiima waxbarashadu waxay muhiim u tahay wax walba oo asaasi a nebiga sal ly slam waa kii xadiis ku yiri itlab alcilma walow bisiin waagaasna way adkayd shiinaha in la gaaro marka asagoo middle east jooga oo sacuudiga jooga ba wuxuu yiri cilmiga raaji shiinana aawada shiinaba haddaad rabtaan oo ka gaartaan kasoo heshaan waxaa kaloo nebigu sal ly slam xadiis ku yiri alxikmatu daalat lmumin aynama ajadaha wajadaha akhadaha xikmaddu waxa weeye iyo wanaagu aqoontu xikmadda aqoonta waa baadida qofka muslimka ah meel kasta uu ka helana waa ka qaataa ama gaal ka hel ama xaaraan ka hel ama mid ku necab ka hel waxa uu ku fiican yahay waa laga qaataa bikas adiga baadidaadi wey baadidaadi ood heshay wey macnaheedu ma aha qofka gacantiisa ku jira ha fiirin ka qaado waxaa weeye soomaalida walaalow artiyudkooda oo hadda ah waa run dadka dhibaata waa haystaa dad aqoonta ku fiican ma aha ma dhihi karo soomaalida waa dad very smart
ah smartiga laakiin aqoontii qaasahaan aqoontii farsamada aqoonta farsamada ka hadlaysaa okay soomaalidu waxay muhiim u tahay waxaa muhiim u ah in ay usoo jeestaan waxbarasho waxbarasho usoo jeestaan hadda walaalo barnaamijyaha jira xta koolejadan iyo jaamacadahan laga baxsho farsamo waxaa kamid a mid kuwa lix bilooda kuwa waxaa kamid a sanada waxaa kamid a pharmacy technician oo lix bilood oo eight weeks oo stateka licenskiisa ka qaadanaysa farmasha ka shaqeynaysa waxaa jira kuwa farsamada gacanta oo baawarta lagu sameeyo waxaa jira kuwa alxanka waxaa jira kuwa carbenterka gurya dhiska iyo engineerinka waxaa jira kuwa mashiinada lagu shaqeeyo waxaa jira waxyaalo yaryar oo lix bilood sanad ah inkastoo luuqadii dadka ay ciirayso haddana luuqada laftigeeda walaalo ma dheera waa lix bilood baa lagu baran karaa cumar bn khadaab cumar bn khadaab baa waxaa laga sheegaa wuxuu weydiiyey saxaabadiisii oo saxaabtii buu wuxuu weydiiyey waxa adduunka ugu awood badan ma taqaanaan markaas waxay dhaheen waa buurta markaasuu yidhi buurta ugu weyn oo waxay dhaheen buurta waa wax weyn oo adag oo la muufgarayn kari mayu yiri buurta uma adka buurta birtaa ka adag birta yaa ka adag birta way duleelin waad aragteen booldoosyaa buuro dhan lagu qaada birtaa ka adag birtana waxaa ka adag buyiri biyaha bay dabka ka adag birta waad aragtay markii dab la gelsho la dhalaasho way dhalaalaysa way kala daadanaysaa biyay noqonaysaa buurta waxaa ka adag birta waxaa ka adag dabka wuxuu yidhi dabkana waxaa ka adag dabka maxaa ka adag marka waxaa ka adag biyaha waa dabkii waxaa daminhaya oo ka adag waa biyihii waa daminhayaan biyihii maxaa ka adag daruur dabayl dabayl baa wada biyaha waad aragtay haantan aad arkayso roobkan aad arkaysa da-aya waxaa wada dabayl baa wada oo meel ka qaadayso meel geynaysa dabayshina waxaa ka adag bini aadamka bini aadamka wuxuu ka dhisanhayaa guryo caves waad aragtay ma tuurayso waa ka soo harayaan dabaylaha duufaanaha ka dhacay waa taagan yihin weli waa dhisanayaan bini aadamka ka soo hara ayadana dabaysha bini aadamkana waxaa ka adag hanka hanka qofka ambishonka wada qofku waa inuusan mooral ahaan u dhiman og yahay inuu wax qabsan karo inuu wax baran karo wax tabcan karo wax noqon karo hankaas baan rabnaa soomaalida hankii lagu yaqaanay wey inay tii ay taagnaadaan baa la rabaa inay iskuulka iyoisku wadaan shaqadaa la rabaa in ay waxbartaan oo dad hankooda kor u qaado madaxooda kor u qaaday ay noqdaan baa la rabaa hankaas ayaa muhiim u ah qofka furaha wada ah annaga bulshada ah oo hadda barnaamijkan laftirkiisu qeyb buu ka yahay wacyigelinta ummadda barnaamijkan waa muhiim in aan wacyigelinta ummadda kaga qaadano ka qeyb qaadanno inkastoon jeclaan laha ummaduna inay ka qeyb qaadato laftirkeeda aad samaysaan qaab ay ummaddu ku soo wacdo taleefanada haddii ilaahay idmo insha allah mustaqbalka way ka qeyb qaadan doonaan barnaamijyada noocan oo kale ana waxay ka bixi doonaan haddii ilaahay idmo raadiyahan st cloud somaali radio oo laydinka soo dayaya jaamacadda magaalada st cloud state university ee gobolka minnesota cabdulaahi waxaa noo dhiban daqiiqado yara intii aan ugu talagalnay barnaamijka maxaa kusoo gebagabayn lahayd oo mujtamaca isdhexgalka arin ku saabsan ee isdhexgalka bulshada bismillahi raxmaan raxiim barnaamij weyn baanu ka hadalnay axmed inkastoo aanu jeclaan lahaa inaan xabad xabad u qaadno waxaan kusoo gabagabayn lahaa ummaddu inay ay nacfi ku leedahay oo wanaag ku leedahay inay wada degto inay wada noolaato inay sinaato inay ka wada qayb qaadato barnaamijka siyaasadda midka dhaqaalaha iyo midka wacyigelinta iyo midka shaqadaba intaba iyo shaqo abuuridaba lagana talageliyo ummadaha qeybaheeda kala duwan waxaan kale u sheegayaa ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan kala duwanaanshaha ummadda ka qaybqaadashada nidaamka dowladeed haba ahaado mid dowli ah mid dowladda federaalka ah iyo midka hoose iyo midka dhexe iyo midka magaalo iyo midka cityba iyo midka kasii hoose iyo districtigaba intaba inay muhiim u tahay soomaalidu inay ka qayb qaataan waxaa kaloo muhiim u ah ummadda soomaaliyed inay ogaato inay ay barnaamij wadankooda dib u dhisaan halkanna barnaamijyada aanu ka baranay waxaa ka mid ah inaan industrialization la sameeyo oo ummadda wadankii warshada la sameeyo dadka shaqo loo abuuro dadku siday dhibaatada uga baxaan ay ku jiraan iyo qorigan ay aamineen in ay asaga keligiis ay ku noolaan karaan la ogaado la baro la tuso in nidaam kale oo lagu noolaan karo ay jiro dowladdana ay ka qayb qaadato ay nidaam ay abuurto iyo task force ka shaqeeyo ummaddu inay isdhex gasho lagana baxsho cuqdadaha ummadda kala dhexgalay ee ku ragaadiyey nidaamkii dagaalkii sokeeye ee nasoo dhexmaray muddada dheer ee nasoo watay dibna aan loo fiirin wixii aan dib loo fiirin karin laga maarmi karo dib aan loo fiirin wixii laga maarmi karinna haddee si nidaam cadaaridi cadaari cadaari ah loo sameeyo waxaa kaloo muhiim ah oon ummadda aan ku waaninhaya halkan st cloud joogta magaaladeenan axmedow inay ka qayb qaataan nidaamka siyaasiga ah ee magaalada inay ka qayb qaataan midka iskuulka midka waxbarasho inay ka qayb qaataan midka caafimaad inay ka qayb qaataan meelaha ummadda ay yimaadaan ay ku wada hadasho nin saaxiibkay aho cadaan oo magaaladan joogaa wuxuu yidhi maahmaha buu leeyahay maahmahadu waxa weeye wuxuu yidhi if you don't come to the table you will be on the menu haddaadan miiska wax lagu cuno haya aadan imaan qofka waxa la cuna ayaa noqonaysa aakhirka saad u socoto marka waxaa weeye miiska lagu wada hadlayo oo bulshada arrimaheeda looga hadlayo imaada ka ilaashada sharciyada idinka idinku lidka ka ah geysta barnaamijyadiina iyo rabitaankiina u sheega dadka idin matalahaya xagga iskuulka iyo xagga waxbarashada iyo xagga matalaada intaba waadna ku mahadsantihiin barnaamijkan aad igu marti qaadeen i look forward uh, to seeing many programs from this uh, and, and, and, and radio that you set up here in st cloud insha allah haddii ilaahay idmo inta aanu barnaamij kale ku kulmi doono haddii ilaahay idmo waa aniga oo ah axmed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waa mahadsantahay asalaamu calaykum calaykum salaam